Deegaanka ku dhow waa deegaan xeebeed ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waana deegaan qadiimi ah, caan ku ah kalluumeysiga. Bulshada deegaanka ayaana maalmahan dambe ay soo food saartay biyo yari aad u baahsan. Gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Kudah Cumar Xaaji Bare oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda biyo yarida ee ka jirta deegaanka Kudah ee gobolka Jubbada Hoose. Gudoomiyaha ayaana ka codsaday mas'uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha samafalka inay gurmad biyo dhaamin ah ay u sameeyaan bulshada ku dhaqan deegaanka Kudah.
magacaygu waxaa la yidhahaa cumar xaaji bare faaney gudoomiyaha kudhaa horta kudhaa meesha aan joogo kudhaa waayo kudhaa ilaa madhawe ilaa juulo horta waa dhul oo mane ah marka u horeysa ma garat juulo wax ceel horta iyo madhawaba wax ceel male ayaga baraajaha iyo waxaasaa laga xabaa oo roobka maaragtay oo u geliyo kudhaa ayadana ceel shaksi uu leeyahay oo waxaa ku yaala asagana fuusabi waxaa la siistaa sideed doolar fadhigeeda ceelkaas un baa laga cabaa may kuma filna waxaasna ugu filneen haddee ceel waa garanaysaa oo mashiin wax kala saaraya waa garanaysaa de waxaa ku nool saddex kun oo qoysaa ku nool jilaalkii hore waa ka helinay aad baan uga helnay jilaalkii hore gacan qabash weyn baan ka helinay laakiin waqtiga hadda xaadirkan waxba kama helin waxaan u dirayaa farriintan u diraa waxay tahay waqti jilaal ahaa lagu jiraa wakti soonna waa diyaar bishii maartana waa diyaar waayo oo waktigii ugu kulolaay waayo waxaan kacodsanaynaa baaqna ugu dariyaa inay biyo hay-adaha iyo dowladda jubbaland inay biyo dhaan ay deg deg ay noo keenaan marka intaasaan codsanaynaa hadduu aan leedno